maamulka degmada jowhar ayaa maanta sameeyey ololo nadaafadeed oo ballaaran kaasi oo qayb ka ah qorshaha lagu xoojinayo bilicda iyo nadaafadda caasimada hirshabeelle ololahani oo hogaaminayay gudoomiyaha degmada ahna duqa magaalada jowhar cusmaan maxamed mukhtaar baari ayaa waxaa ka qayb galay xogayaha dowladda hoose iyo gudoomiyaasha xaafadaha hanjawdaak iyo kulmis shaqo nadaafadeedkaani ayaa si gaar ah diiradda loogu saarayay xaafadaha hanjawdaak iyo kulmis halkaasi oo lagu nadiifinayay wadooyinka goobaha caafimaadka iyo goobaha kale ee danta guud si looga hortago cudurada ka dhasha wasakhda islamarkaana loo qorxiyo deegaanka gudoomiyaha degmada jowhar ahna duqa magaalada duqa magaalada jowhar cismaan maxamed mukhtaar baari ayaa sheegay in ololaha nadaafadeed uu noqon doono mid maalin walba la joogteeyo islamarkaana bulshada ah iyo maamulka degmada ay si wadajir ah mas-uuliyad ugu qaadan doonaan wuxuuna carabka ku adkeeyey in nadaafadu ay saldhig ku tahay caafimaadka iyo quruxda magaalada taasi oo qof walba looga baahan yahay kaalin muuqata ololaha nadaafadeedna ayuu ku sheegay ay qayb ka tahay barnaamijyada maamulka degmada ee lagu magac daray ololaha nadaafada jowhar kaasi oo markii hore loo qorsheeyey inuu qabsoomo jimco kasta hase yeeshee hadda maamulka degmada oo ku dhawaaqay in si joogto ah loo sii wadi doono marka hore waxaan idinku salaamayaa islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam war badan ma rabne howlaan rabnaa waxaan leeyahay gudoomiyaasha afarta xaafadood waxaa la idin farayaa saacadaas laga bilaabo in aad magaciisi nadaafadda joogtaysiin mar hore waxaa cilaaminay maalinta khamiista e hadda maalin kasto nadaafadaa loo baahan yahay sida gurigaada u xaaqaysid sida gurigaada u dhaqaysid sida markaada u dhaqaysid sida korkaada u dhaqaysidaan waxaan rabnahay magaalada in sidaasoo kale laga dhigo laga shaqeeyo teeda kale shacabka reer jowhar ee aan jeclahay nadaafadana ku dheeraay beryahan dambe ama sanadahan dambe waxay noqotay in aad iska dhaaftiin nadaafadda waxaa idinlaka rabaa in nadaafadda aad xoogga saartiin had ciddii saari waysana waxaan ka qaadi doonaa tallaabo sharci ah gudoomiyaasha afarta xaafadood xaafad kastaba kontarool iyo waxaan ku geli doonaa maalin kasta joogta ee weliba in aan soo kontaroolno oo aan ku kormeerno ciddii oo gudu waysa howleedana meesha noo baneeya laamaha amniga sidoo kale waxaan leeyahay hala shaqeeyaano gudoomiyaasha afarta xaafadood cid kastoo ka hor timaado waxaa kaloo rabaa in munishibio in ay iyagana ay la shaqeeyaan gudoomiyaasha afarta xaafadood cid kastoo ka hor timaado nadaafadda iyo bilic soo celinta ciddii ka hor timaado tallaabo sharciga laga qaadaa bulshada ku dhaqan xaafadaha hanti wadaag iyo kulmays ayaa si wadajir ah ugu qayb qaatay howlgalka taasi oo ka turjumaysa in nadaafadu ay tahay mas-uuliyad guud oo wadaag ah